goobihii ku yiil togo jecel ee uu dagaalka culisi ku dhex maray kow iyo tobanka bishan aynu ku jiro ciidamada puntland iyo daacish ayaan wax dagaal ah ka dhicin maalmihii lasoo dhaafay waxaase afhayeenka ciidamada puntland jenaraal maxamuud maxamed axmed faadhigo uu v o a u xaqiijiyey in ay jiraan duqeymo dhinaca cirka ah oo dagaalkaas kadib lala beegsaday fariisimo uu sheegay in ay ku sugnaayeen rag ka tirsan ururka daacish afhayeenka oo aan wax ka weydiiyey cidda geysatay duqeymahan ayaa v o a u sheegay in duqeymahan ay geysteen saaxiibo uu ku tilmaamay in ay puntland ka caawiyaan dagaalka ay kula jirto daacish dhulka lagu qiyaasay in duqeymahani ay ka dhaceen ayaa ah tuulooyinka dhaadaar sheebaab iyo buuraha dhinaca qandala ka xiga toga jeceel waxaana dhammaan horay uga guuray dadkii deganaa tuulooyinkaas iyo xoolo dhaqatadii ka agdhoweyd tuulooyinka ku teedsan toga jeceel sidoo kale waxa adag in isgaarsiintu ay ka shaqayso qaar ka mida tuulooyinkan marka laga reebo in dadku ay u baxaan dusha sare ee buuraha barbar marah toga jeceel dhinaca kale saraakiil ku sugan jiidda hore ee dagaalka oo aan kula xiriiray isgaarsiinta torayada ayaa v o a u xaqiijiyey in tuulada dhaadaar ay u jiraan lix iyo toban kilomitir islamarkaasna toddobaadkan gudihiisa ay qaadi doonaan tallaabo ay ku doonayaan inay ku qabtaan inta ka harsan toga jeceel faadimo yaasiin jaamac v o a boosaaso